wafdiga somalilan ee maanta halkan yimid magaaladan washington dalka maraykanku waxaa hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaana uu ka kooban yahay dhowr xubnood oo kamid ah golaha wasiirada oy kamid yihiin wasiirka qorsheynta iyo wasiirka wasiiru dowlaha arrimaha maaliyadda iyo wasiirka macdanta iyo biyaha oo iyagu halkan naga soo horeeyey iyo aniga iyo wasiirka madaxtooyada oo madaxweynaha maanta la soconay oo la dhanka nimid waa tahay marka wafdiga intaasi la-eg maxay tahay ujeedada socdaalkiina arrimo dhowra oo muhiima ayaanu halkan u nimid waxaana noo qosaysan inaanu aragno mas-uuliyiin ka tirsan dowladdan maraykanka oo dhinacyo badan leh wasaaradda khaarijiga iyo hay-adaha kale ee dowladda maraykankaba iyo xubnaha xagga baarlamanka ka tirsan waxaa kaloonu intaan halkan joogno aanu rajeynaynaa inaanu aragno qeybaha kale ee bulshada ee maraykanka think tankska ama xarumaha waaweyn ee lagu gorfeeyo lagagana doodo siyaasadda caalamka iyo nabadgelyadaba inaanu kulamo la yeelano hadalana madaxweynuhu uu halkaa ka jeediyaanu noo qorshaysan waxaa kaloonu filaynaa in arrimo xagga wax soo saarka dalka iyo maalgashigaba inaanu sharaa'ig iyo maalqabeeno dalkan maraykanka fadhigoodu yahay inaanu la kulno hay-adda u s aid ee mucaawanada maraykanku oo ay u fidiso somalilan aanu doonayno inaanu iyagana aanu shirar la yeelano oanu dib u eegno macaamilka naga dhexeeya arrimahaasaa ugu waaweyn socdaalkiinan haatan waxaad kasoo kicitinteen magaalada london ee dalka britain iyadana maalme ayaad halkaasi joogteen sida aanu wararka ku haynana waxaad saragteen mas-uuliyiin britisha bal iyagana nooga waran socdaalkiinii ee london iyo waxyaabaha ama kulamada aada la yeelateen mas-uuliyiinta britain waa sida aada u sheegtay waxaanu la kulanay intii aanu joognay magaalada london madaxda dalkaasi oo ugu horeeya ra-iisul wasaaraha dal dowladda ingiriiska master david cameron iyo wasiirka arrimaha dibadda william hague waxaan aanu ka wada hadal labadeeda geesoodba waxa weeye xidhiirka cilaaqaadka iyo wada shaqaynta ka dhexaysa ingiriiska iyo iyo somalilan oo arrimaha xagga nabadgelyadu ay qeyb ka ahaayeen iyo xagga horumarka iyo iyo mucaawanada ingiriiska uu siiyo somalilan waxaa kaloo aanu ka wada hadalay soo jeedin ingiriisku soo jeediyey inay somalilan ka qeyb gasho shirka london ay dowladda ingiriisku bishan soo socotee may toddobadeeda ay ku qabanayso arrimaha soomaaliya ee ku saabsan ayaa iyana ka mid ahaa arrimihii shirkaa aan lagaga wada hadlay waatay marka hore ayay somalilan u sheegtay inaanay shirkaasi ka qayb gelaynin wadahadalkiiniina sidaad adiguba tilmaantay ra-iisul wasaaraha britain david cameron waad isla soo qaadeen shirkaasi maxaa go-aansateen ugu dambeyn shirkaasi ma inaad ka qayb gashaan dowladda ingiriiska waxaa muuqatay madaxdeedu oo ra-iisul wasaaruhu ka mid yahay inay aada iyo aada u danaynayaan in ay somalilan shirkaa bisha may lagu qabanayo london inay kasoo qayb gasho soo jeedintu xagga ingiriiska ka timid waxaa muuqatay in dowladda ingiriisku arrintaa aada iyo aad ay ugu adag tahay jeceshahayna inay somalilan ay kasoo qayb gasho hase yeeshee waxaanu u sheegnay oo madaxweynuhu u sheegay ra-iisul wasaaraha in somalilan ay arrintaa mowqif iska taagtay xukuumaddeedu ay ka qaadatay mowqif cad kadib markii la qiimeeyey shirka loona arkay shirkaasi inuu yahay shir soomaaliya khaas u ah oo arrimaha iminka soomaaliya ka taagan nabadgelyadu ka mid tahay hagaajinteedu macaawanooyinka ay soomaaliya ubaahan tahay sida loo controlaya dowladdu adduunku ay uga warhaynayaan waxay ku baxday iyo sida loo kharaskanaya kamid yihiin iyo arrimo xagga sharci samaynta iyo kala dambeyntu ay kamid yihiin waxaan u aragnay arrimahaasi arrimo muhiim u ah soomaaliya waktigan xaadirkaa beesha caalamkuna ay ay kala shaqeyso laakiin arrin somalilan iminka khuseysa maaha wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya ka dhexeeyey ee dunidu ugu baaqday ee lagu dhex jiray ee lala wadayna maaha marka waxaa la qaatay oon markii dambe xukuumad ahaan qaadanay in aanu ku adkaysano go-aankii hore aanu qaadanay oo ahaa inaanay somalilan ka qeyb gelayn shirka